Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dawladaha Hoose ee dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Galmudug ayaa magaalada Gaalkacyo qaar ka mid ah bulshada magaaladaas ugu soo xirtay tababar la xiriira maareynta iyo khilaafaadka la qabsiga isbeddelka cimilada. Tababarka ayaa inta uu socday diiradda waxaa lagu saarayay sidii bulshadu uga qayb qaadan lahaayeen joojinta khilaafaadka iyo colaadaha ku soo laalaabta gobolka Mudug. Qaar ka mid ah bulshadii ka faa'iidaysatay ayaa ka hadlay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ay ka faa'iideen.
muddo laba maalmood aan meeshaan wax ku qaadanayna casharo aad u muhiim ah oo meelo badan taabanahaya casharadaas oo qiixahayay doorka ee haweenku ay ku leeyihiin nabadda doorka culummadu ay ku leedahay nabadda doorka dhallinyarada doorka waxgaradka ay ku leedahay nabaddu iyo iyo bahalkan social media dhibaatooyinka amase nabad colaadda iyo nabadaba intuu ka qaato ayaa ka qaadanay waxaa sidoo kale qaadanay cimilada isbeddelka dhibaatada ay ku leedahay colaadda taas waa qiixnay waa ka doodnay deetana waxaa uga doodnay dhibaatada ugu badanoo hadda gobolkan aa joogno annaga ka dhaca mudug waxa weeyaan inay markii roobabku da-aan daaqsinta la doonto ee lagu dagaalo markii biyo la-aan dhacdo in beesha biyuhu joogaan laysku dagaalo oo dhibaata ka dhacdo markaan inta u socday waxaa uga faa'iidaysanay si mugii miisaan leh mahadcelinka bacdii waxaan rabaa inaan bulshada la wadaago tababarkaani waxaan isku sheegnay culimmada doorka ay ku leeyihiin dhallinyarada doorka ay ku leeyihiin marka door annagoo dhan noo wada furan waa haweenku isbeddelka cimilada saamaynta uu ku leeyahay conflictiga dhammaanteen waxaan uga faa'iidaysanay si muhiim ah gabdhaha iyo dhallinyarada inay wacyigeliyaan waxyaabihii laga hadlay saaxiibada ayaa soo sheegay waxaa laga hadlayay ku saabsanayd doorka haweenka nabadda ay ka qaadan karaan isbeddelka cimilada culimmada doorkaay leeyihiin social mediaha khasaare iyo faa'iidada uu leeyahay waxyaabahaasaa laga hadlaayay waxyaabahaas dhammaantood runtii waxaan ka faa'iidaysanay noqotay
wax loo sheego waxaan leeyahay dhibaatada noocaana oo gobollada gobolkeena dhan ku saabsan oo dagaalada ka socda iyo dhibaatada ka socota loo baahan yahay in loo istaago oo la tago meelaha ay ka dhacahayaan waxaan diyaarunahay haddaan nahay guddigii nabadda ee haweenka inaan tagno goobaha wax ka dhacahayaan iyo meelaha ay wax ka socdaan sidaas daraaddeed waxaan rabnaa inaan wacyigelin ka soo bixinno inaan la hadalno inaan ubadkayaga iyo ilmahayaga dagaalahayaa wacyigelinno inaan garab istaagno idhaano hooyo naga daa dagaalka hooyo naga daa arbushaadda hooyo naga daa colaada wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug ayaa inta badan magaalada gaalkacyo waxa ay ku qabataa tababaro iyo kulamo la xiriira sidii loo joojin lahaa colaadaha ku soo laalaabta galbeedka gobolka mudug